show you how it's gonna be.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii aroornimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah soddonka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah doorashada xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan shaqaaqooyinka jinsiga ay la kulmaan gabdhaha dhallinyarada ee ku nool xeryaha dhadhaab oo sare usii kacaya bulsho kasta oo soomaaliyeed meeshay joogaan gabdhuhu waa dhibane waa masaakiin meesha u daran iyo meesha u fiican ma oga weliba markay indha ejka yihiin oo yaryar yihiin ay soo hana qaadayaan indhahooda ay ku garaad yihiin qofku markuu labaatan iyo dhowr gaaro ama labaatan iyo laba gaaro ama labaatan iyo saddex cadowga iyo qofka fiican wuu kala baran lakiin gabdhuhu markay soo hana qaadaan marxaladda qaangaarku bilowga ku tahay xumo iyo sabama kala yaqaanaan ragguna intaasay uga faa'iidaystaan shaqaaqooyinkaana ma dhammaanin wayna socdaan
waxaa kalood dhegaysan doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso ka furay iskuul lagu barto xirfadda gacanta kaalmihii heesaha iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida waxaa lasoo gabagabeeyey doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan kadib shan markii shan ka mid ah khamiista maanta ah lagu qabtay doorashadooda magaalada muqdisho siciid cabdi xasan cawke ayaa noqday senatarkii toddobaad kadib markii uu tanaasulay jaamac cabdulaahi oo la tartamayay senator munax cumar xasan ayaa lumisay kursigeedii markii ay heshay saddex iyo toban cod waxaana kursigaasi ku guulaysatay naciimo xasan xaaji oo heshay soddon cod deeqa xasan xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare halka labada kursi ee kale ay ku kala guulaysteen axmed maxamed siciid iyo axmed maxamed ibraahim abwaan qorane xubnihii shalay la doortay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdulaahi rofeor cabdi ismaaciil samatar wasiirkii dastuurka saalax axmed jaamac wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube leyla axmed ismaaciil iyo bilaal idris cabdulaahi gudoomiyaha guddiga doorashada ee gobolada somalilan qadar xariir xuseen ayaana ku dhawaaqay inay soo gabagabowday doorashada koob iyo tobanka kursi ee aqalka sare ee somalilan taasoo qabsoontay muddo laba maalmood ah wararka ka imaanaya dhuusamareeb ayaa sheegaya in israsaaseyn goosgoos ah oo u dhexaysa ciidamada ahlusunna waljamaaca iyo kuwa maamulka galmudug ay ka dhacday maanta deegaanka bohol ee waqooyi ee ka xigta magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud xog ay heshay v o a ayaa sheegaysa in ciidamada ay weli halkaasi isku hor fadhiyaan islamarkaana ay xiisadda kacsan tahay arrintan ayaa imaanaysa iyadoo warar ay sheegayeen in ciidamada ahlusunna ay toddobaadyadii tagay dib isugu urursanayeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud hogaamiyaasha ahlusunna maclin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir ayaa toddobaad ka hor dib ugu laabtay gobolka kadib in ka badan sanad iyo bar oo ay ka maqnaayeen taasoo ka dambeysay markii looga adkaaday dagaal ka dhacay dhuusamareeb saraakiisha sare ee ahlusunna ayaa sagaaliyolabaatankii februaayo ee sanadkii hore ee laba kun iyo labaatan isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya kadib markii uu dagaal dhex maray maleeshiyada ahlusunna iyo ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxayna kadib isaga baxeen gobolka galgaduud dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaa duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhadhaab shaqaaqooyinka jinsiga ee ay la kulmaan gabdhaha dhalinyarada ah ayaa ku badan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaasoo dhibaatooyin maskaxeed iyo mid jir ahaaneed ay ka dhaxlaan tacadiga loo geysto gabdhaha xaawo cabdulqaadir axmed oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah ayaa v o a u sharaxday dhibaatooyinka ay wajahaan gabdhaha wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayay u warantay
magacaygu waa xaawa cabdiqaadir axmed waxaan ku suganaa xeryaha qaxootiga kenya khaasatan dhadhaab hadana haddana waxaan kusii noolaa xerada dhagaxley dhammaan waan salaamayaa bahda v o a muddo shan sana ah baan u ololeynayaa xaquuqda haweenka khaasatan gabdhaha dhalinyarada ah ololehayguna wuxuu ku saabsan yahay inay hor u aadaan waxbarashadooda horumarkooda dadka inay la mid yihiin aysan ka hooseynin ragga wax la qaybsan karaan kuwaan dhalay iyo kuwa ii dhow iyo kuwii aan arkaba aan ku wacyigeliyaa marka howlahan qabtaa volontiga waa saa ayada ah waa tahay xaawo waxaad ka warbixisaa ugu horeyn tacadiga ama shaqaaqooyinka ay la kulmaan dumarka qaxootiga gaar ahaan dhalinyarada da kasta ay leeyihiin walaahi cabdisalaanow gabdhaha soomaaliyeed khaasatan gabdhaha ku sugan xeryaha qaxootiga tacadi labaahay la kulmaan tacadi muuqda iyo tacadi qarsoon gabadhu inta badan markii xasaawaha lagu jiro dhibaatooyin badan bay la kulantaa ninaan daacadu ahayn bay isu dhiibtaa kufsigu waa mid qarsoon iyo mid life ah marka inta badan midka qarsoodida ah waxaa dhaliyo waalidkii markaay dareemaan gabadhii in dhibaato ku dhacdo way qariyaan sifo ay qariskaas ku imaanaysaana waxay tahay gabadhaas mustaqbalkeeda biri inaan lagu aflagaadaynin okay dhibano waayo gabadhii caafimaad inay u baahan tahay laga yaabaa kansalin u baahan tahay dhiirigelin u baahan tahay waxaasoo idil xaquuqdaas waa lagu tuntaa waxaa la tixgeliyaa inaan biri lagu caayin ama lagu aflagaadayna sidaa ayadaaba arrintaa loo daboolaa taasi waa midda qarsoon midda laifeka ah gabadhu markii kufsi ku dhaco bay-adii joogtay ay ogaatay bulshadii ku nooleed isbitaalka la geeyo booliista la geeyo hay-adihii kansalinta ee caro ay qaabilsanaa haweenka ku dhaca shaqaaqada la geeyo fartaa la iskugu taagayaa gabadhaa heer waxay gaaraysaa guriga ay ku nooshahay aysan banaanka kasoo istaagin waxbarasho aysan soo aadin bulsho aysan soo dhexgelin horumar aysan gaarin mustaqbalkii guurkeedina waxyeele iyo saameyn adag ay ku yeelato waa tahay tacdidaas ay la kulmaan dhalinyarada dumarka ah xeryaha ma ka jiraan oo ma yihiin kuwo weli bulshada ka dhex muuqdo bulsho kastaa meeshay ku sugan tahay soomaaliyeed gabdhaha gumaadkoodu ma dhammaado marka cabdisalaano runta kaaga taabto waxba yaan hadal kala daboolin bulsho kasta oo soomaaliyeed meeshay joogaan gabdhuhu waa dhibane waa masaakiin meesha u daran iyo meesha u fiican ma oga weliba markay indha-eejka yihiin oo yaryar yihiin ay soo hana qaadayaan indhahooday ku garaad yihiin qofku marku labaatan iyo dhowr gaaro ama labaatan iyo laba gaaro ama labaatan iyo saddex cadowga iyo qofka fiican wuu kala baran lakiin gabdhuhu markay soo hana qaadaan marxalada qaangaarku bilowga ku tahay xumo iyo sabamo kala yaqaanaan ragguna intaasay uga faa'iidaystaan shaqaaqooyinkaana ma dhammaanin wayna socdaan waa tahay gabadha qaxootiga ah ee dhibkaasi haleelo saameyn intee laag ayuu ku yeeshaa dhibkaas ay la kulantay bulshadasa qaabkay u dhex noolaan kartaa walaahi cabdisalaanow gabar masaakiina ee kufsi ku dhacay tacadii horta meel kastay dunida uga sugan tahay waa dhibane khaasatan xeryahan qaxootiga gabdhaha ku nool haddii dhibkaa la kulmaan meeshaan joognaa waa meel kooban waa meelaan meel laga aadin waa meelaan laga bixi karin waa meelaan laga hawobadelan karin waa meel silig aan ku oodannahay gabadha ayada ah dhibane dhibane dhibane ay dhowr jeer u tahay arrintaa ayada ah bulshadana kuma dhex noolaan karto hadday ku noolaatana nolol mugdiyahay ugu nooshahay oo rafaad ah waa tahay xaawo waxaad dul istaagtaa saameynta sida gaarkaa gabadha nolosheeda ay u reebto tacadii ay la kulantay
waxay ku reebtaa gabadhaas horta dambe inaysanba mustaqbal fiirin oo kii ka hor imaadaa xataa aysan diidin oy nolosheedii ka dhacdo way keentaa waxbarashadii iyo educationka ama horumarka ay ku socoto inay ka harto oo dibdhac iyo jaahilnimo ay u fadhiisato way keentaa maskaxiyan inay dhaawacanto oo qof shoogsan ama stress qaada inay noqotee keentaa faamiligay la nooleed inay isfahmi waayeenee keentaa bulshadii banaanka ay u bixi lahayd iyo dadkii ay macruufada la noqon lahayd inay midabtakoor ku dhacee keentaa cabdisalaan inta laguma soo koobi karo gabadha soomaaliyeed oo ku dhacda shaqaaqadu waxyaabaha ay keeni karto wax in badan saameyn ku yeelato daawadeeduna ay inta badan adag tahay sababtoo a bulshadii waa ku aflagaadeynayso labadii qof ay wada hadlaan naa maxaad ka hadlay tii shala la kufsadaa tahay tii saan la yeelaa tahay saanaa lagu yeelay marka annaga koley waa gabdhuhu way iska dhiban yihiin waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed digtoonaada ragga soomaaliyeed oo cadowga ana ka digtoonaada xabiibka iyo iyo kan xuna kala barta waa tahay qofkaas dhibanaha ah ee u baahan talacelinta iyo talasiinta bulshada soomaalida ma ka helaan dhiirigelin iyo soo dhoweyn markaan si guud aad ugu hadasho absalaan oo gabadha markii kufsigu ku dhaco annaga waxaan ku taageernaa xan aflagaado iyo xumaan iyo dhagahadal annaga kansalinteena soomaaliya haddaan nahay waa taa ayada ah anayna runta ka leexdan iguma ogid gabadhu markii dhib ku dhaco dariskaa ka bilaabataa xanka bulshaweynta suuqay ka gashaa meelaha oo steejiya laiskugu tagay ka gashaa gabadhaas ma laga yaabo inay farxad magaalada uga timaado kuna aado gurigina ugu noolaato waxaa jiro qaabilsan shaqaqooyinka inkastoo sidii hore qaxootiga shaqooyinka uga soconin cuduradan karoonaha iyo dibudhaac imaaday qaxootiga ku imaaday hase yeeshee wax yaroo biririfaa hadda jiro waxway jiraan anigu marka waxaan sameeyaa wixii aan dareemo inay dhibaata ku dhacday meelaha loo maraan u tilmaamaa inay booliistu ka bilaabato in isbitaalka lagu xijiyo in hay-adaha xuquuqa aadamaha la tago intaasaan u tilmaamaa waxaan kaloo sameeyaa markii ay kasoo noqdaan baa waxaan dareensiyaa waxaan qadar allo ku dhacda inay tahay da kabacdi digtoonaato ishagaajiso nolosha aysan ka dhicin bahal dambena inay isku dhiibin noloshuna ay dibudhacna leedahay horusocodna leedahay horusocodkuna uu qurux badan yahay baan kula taliyaa gabdhuhu waa gabdhahaygii anaa gabar ah waxaan dareemayaa la talada wanaagsan waxay ka mid tahay sahayga nolosha oo lagu sahaydo waayahay ma kula tahay in bulshada soomaaliyeed oo dhaqan ahaan lagu tilmaamo inay tahay bulsho dhaqan adag inay qayb ka tahay in la qariyo shilkaasi dhacay oo gabadhii dulmaneed ay noqoto qof dhibanaha nolosheeda haa dhaqankeena dhaqan adaga cabsalaanow dhaqankeenu waa dhaqan inta badan qarsoodi iyo in wax la qariyo iyo in wax la daboolo iyo wax le ku dhisan maahan bulshadana bulsho isku laab furan maahan bulshada dhibka la wada wadaagto laablakacaa naqaanaa oo wax yar oo laablakacaa naqaanaa laakiin nolosha rasmiga ah iyo qofka inuu farxad la siin karo bulshadu inuu qofka farxad siin karto ma aaminsanin annaga waxaa nagu kalifaayo soomaali haddaan nahay walaalkeedaa lagu caynaa aabaheedaa lagu caynaa eedadeedaa lagu caynaa faamiliga qabiilka reer hebel baa lagu caynaya marka intaas inta qabiilka cay iyo iflagaado u imaan lahayd faamiliga guud ayadu ha dhibanaato intaas ayadaa waxay keenaya waxyaabaha caburinta iyo daboolka keenayo waa tahay arrintaasi inta badan waxaa ka dhasho in gabadhii dhibanaheed ay meelaha qaar ka haajiraan ayagoo ka fogaanaya dhibka ma marka qaar marka qofkii oo ka tegay deegaankii inuu nolol kala badashay
cabdisalaano wallaahi waxaan arkay oonan qof bili aadan ii sheeg dhahaynin gabar soomaaliya tacadi kula soo dhacay kufsi kula soo dhacay kufsigii dee soomaaliya caawin ma jirin marka ayadaah uur ku yeelatay qaxootiyaha soo gashay warkiioo baakadaysan oo sajal ah laga daba keenay xaqiiqatana gabadhii sidii bulshada uga midabta koorantay stress dhibaato ku dhacday awlaadeedii loo midabta kooray kuwii xataa nadiifka ku dhashay iyo kii kaleba la isqabadsiiyey ninkeedii la qabadsiiyey la aflagaadeeyey soomaali hadalkeedu kaama harayo waa ku daba soconaya aad u dheereeyaa
taasi waxay ahayd xaawo cabduqaadir axmed oo xeryaha qaxootiga dhadhaab ugu waramaysay wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii marla arag waxaa ku luuqeynaya guuleed siimba
murtideedana mar waxaan idhi maabwaan mudhayo tiximariyo shab muftiyo hool ma jirta hool ma jirta murtideedana mar waxaan idhi maabwaan mudhayo tiximariyo shab muftiyo hool ma jirta hool ma jirta maalihiya leyliya akumilasada ya malyuuniyo kunka mudane imin xunkaa jira umar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuus manaystay yaa mulaxyaha meerkugu xidha mulaxyaha meerkugu xidha maalihiya leyliya akumilasada ya malyuuniyo kunka mudane imin xunkaa jira mar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuus manaystay yaa mulaxyaha meerkugu xidha mulaxyaha meerkugu xidha
intaas aan ku dhaafno codkaasi guuleed simba markana boosaaso dhallinyaro isku tegay ayaa magaalada boosaaso ka furay maxad ay wax ku baran doonaan dhallinyarada doonaysa inay ku shaqaystaan xirfadaha gacanta warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf munaasabadan ayaa ahayd mid lagu daahfurayay macadka barashada farsamada gacanta iyo weliba luqadda ingiliishka ee xirfadmaal ayaa daahfurkeeda waxaa ka qayb galay bahda waxbarashada magaalada boosaaso dhalinyaro culamaa udiin iyo weliba macalimiinta wax ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso iyadoo dhalinyarada lagu dhiirigeliyay inay xoogga saaraan farsamada gacanta iyo weliba barashada luqadda ingiliishka si ay uga baxaan shaqola'aanta baahsan ee dhalinyaro badan haysata xilligan faysal cabdi cartan iyo cismaan cabdulla oo ka mida macalimiinta farsamada gacanta ayaa ka ahmiyadda ay dhallinyarada u leedahay barashada xirfadda gacanta faysal cabdi cartan iyo cismaan cabdulla oo ka mid ah maamulayaasha farsamada gacanta ayaa ka hadlay ahmiyadda dhallinyarada ay u leedahay barashada xirfadda gacanta si ay uga baxaan shaqola'aanta baahsan ee haysata dhallinyaro badan oo ku sugan magaalada boosaaso sheegana haddii ay bartaan farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan ay magaalada boosaaso kala soo bixi doonaan dhaqaalo ku filan macadkan ujeedka loo aasaasay ayaa waxay tahay in aan yarayno raydka dhallinyarada shaqola'aanta soomaaliyeed oo aan u aragnay inuu aad u sarreeyo si xirfado loo baro xirfadaha waxaan ognahay qofka xirfadda barta inuu shaqaysanayo noloshiisana uu dambiri karo kuna filnaan karo annagoo jecel in arday badan ay wax ka baran doonto xirfadaha aan isleenahay ee muhiimka ah aynu ku bari doono xirfadmaal waxaa ka mid ah korontada harqaanka kombyuutarka makaaniga faaradda fuundiga tubiistaha solar systemka cunto kariska oo ah hab casri loo dhigi doono sanadkan oo aan u diyaarinay khuburo isugu jiro macallimiin rag iyo dumara oo laba qayb kale ah ee xirfadahaasna waxaa u doorannay inay yihiin xirfado qof walba mustaqbalkiisa anfici kara oo lana heli karo xirfadaha xoogga la saarayo waxaa u horreeya cunto kariska waxaa ku xiga fuundiga waxaa ku xiga faaradda waxaa ku xiga makaaniga afartaa xirfad ayaan rabnaa inaan xoogga saarno xirfadaha hirgalay ee ku guulaystay macadka ee horay u hirgelay macadkii oo anfac xilliguu ahaa farsamada gacanta waxaa ka mid ah harqaanka korontada qurxinta dumarka mobile samaynta iyo saxaafadda shantaa xirfadood baa hirgalay oo arda badan ka qalin jibisay xirfadmaal waxaa sharaxay maamulaha guud baa sharaxay aad buu u mahadsan yahay waxaa kaloo aan ku soo kordhinayaa waxay tahay aniga ka madax ahaan in aan qoraalku u bilaabanayo insha allahu labaatanka arday oo ugu horaysana aan si fariya u qoran insha allah macallimiinta wax ka dhigi doona macadkan ayaa dhallinyarada ku dhiirigeliyey inay ku soo biiraan macadkani iyagoona ballan qaaday ama goobta ka sheegay xirfadaha kala duwan ay baran doonaan dhallinyarada qof kasta maadada uu doono waxaa jira koorsooyin aanu bixinno walow ay advanced iyo beginary bay kale yihiin qaybta marka baysiga ah ardayda waxaa lagu baraawaa laba bilood labadaa bilood waxa uu qaadanayaa ardaygu faham guud baa waxaa laga siinayaa kombyuutarka waxaa la barayaa heerka qaraaca keyboorka isagoo indhaha ka xihan in la soo gaarsiiyo waxaa sidoo kale la barayaa eray bixinta kombyuutarka sida ay ugu suuro gasho hadhowdii inuu cilmigiisa sii siyaadsado isagoo daalacanaya internetka qofka caafimaadka baranaya waa qof badbaadin baranaya caafimaad markaan baranayo waxaan baranayaa badbaadin waxaa badbaadinaysaa qof bani aadam ah gudoomiyaha jaamacadda goolis faraceeda magaalada boosaaso axmed siciid iyo kormeeraha waxbarashada gobolka bari muuse jibriil ayaa u ballan qaaday dhallinyarada haddii ay ka baxaan barashada farsamada gacanta in ay dhiirigelin doonaan jaamacadda goolis maxay kaga dooratay kolleejyada kale anfac maxay kaga dooratay runtii anfac waxaan ugu nimaadnay dad u diyaarsan iyo meel diyaarsan in isbeddel ay samayso intaas ayaanu ugu nimi markaan intaasoo dhan aragnayna waxaanu door bidnay in aanu si rasmi ah ula shaqayno kolleejka anfac annaga wasaarad ahaan aada iyo aad baan anoo wasaaradda waxbarashada magaceeda waaxda kormeer ku hadlaaya aad baanu ugu mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ee ay hayaan macadka iyo macallimiintaba runtii waxa weeye wasaaradda waxbarashadu aad iyo aad bay u dhiirigelinaysaa in farsamada gacanta ay ardadu bartaan laguna jiheeyo yuusuf maxamuud fiawe boosaaso markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno kulmo ka tirsan james liaga ayaa shalay la dheelay waxaana cayaaraha qaarkood oo ahaa kuwo xiiso badan gruubka e oo kale haddii aynu ku hormarno nadiga bayan muunakh ayaa sii wadata guulaheedii muhimka ay gaaraysa dhowaanahan ee gruubkaasi waxaana ay shan iyo waxba ay kaga adkaatee nadiga dinamo kiev nadiga benfica ayaa martigelisay nadiga barcelona oo xaaladeedu aysan wanaagsaneyn muddooyinkii ugu dambeeyey saddex gool iyo waxba ayaana lagu suldaaray nadiga barcelona oo labadii kulan oo ciyaartay lix gool laga dheliyo oo wax gool aysan dhalinin taas oo micneheedu tahay in gruubka e hadda iyadu ay ugu hooseyso laba kulan oo kulmadaasi la dheelay nadiga bayan munikh lix dhibc ay iska leedahay benfica afar ayay leedahay dinamo kiev hal dhibc ay iska leedahay barcelonana wax dhibca iska malaan oo eber ayay leedahay gruubka f atlana iyo young boys hal iyo waxbaa naadiga atlana ay ku dhulatay manchester united ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga valereal oo daqiiqadii ugu dambeeyey waxaa u suurageliyey naadiga kubadda cagta manchester united inay guul gaarto ciiriyaan christian ronaldo kadib markii goolka lagu hormaray naadiga kubadda cagta ee manchester united daqiiqadii saddex kontonaad ayaa waxaa u barbariyey naadiga united ciiriyaan alex tales daqiiqadii lixdanaad waxaase markii sagaashanka daqiiqa ay dhammaatay oo shan daqiiqa dheeraada lagu daray goolka guusha u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee manchester united ciyaaryahan christian ronaldo kana dhiga ciyaarta laba gool iyo gool gruubkaasi waxaa hogaaminaya atlana oo afar dhibic iska leh young boys saddex ay iska leedahay manchester united na saddex ay leedahay villarrealna hal dhibic ay iska leedahay gruubka g zelsburg iyo lille laba gool iyo gool naadiga zelsburg ayaa ku hodnoonatay sevilla iyo vilsburgna hal yeel ayay isla dhaaf waayeen gruubka h zenit iyo maalmo f f waxaa afar gooli waxba ku wadrooneen naadiga maalmo ayaa guuldaradaasi la duldhigay oo zenit ayaa guusha raacday yuventus waxay gool waxba kaga adkaatay naadiga chelsea xiryahan federico chiesa ayaa u dhaliyay goolka guusha naadiga yuventus gruubkaasi waxaa hogaaminaya naadiga yuventus oo lix dhibic iska leh chelsea saddex ay iska leedahay zenitna saddex dhibcood ayay iska leedahay maanta yuruba league ayaa la dheeli doonaa leon waxay la dheeli doontaa naadiga brand by i f halka sbart bruch ay la dheeli doontaa naadiga rangers real sociedad iyo monaco ayaa wada ballansan stam graz waxay la ciyaari doontaa naadiga b s v andhoven halka naadiga legia warzava ay la ciyaari doontaa naadiga leicester city napoli iyo spartik ayaa wada ballansan waxaa sidoo kale wada dheeli doonaa naadiga maksey galatasaray zoria waxay la ciyaari doontaa naadiga rome kulmada kale ee xiisaha badan ee dhici doona waxaa ka mid ah naadiga tottenham oo la ciyaari doonta naadiga mura natiijooyinka waxyaabaha kusoo kordhaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa xubinta ciyaaraha tani kulan dambe nabadgelyo
intaasaan ku dhaafno wararka ciyaaraha aaday u mahadsan yahay jamaal markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabtay heestii qalbi nuura waxaa ku luuqeynaya suldaan seeraar guhaad codkaasi suldaan seeraar ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo kulanti dambe nabadgelyo